somalilan ayaa sheegtay in in ay la safatay waddamada sacuudiga iyo imaaraadka ee xidhiidhka diblomaasiyadeed u jaray dalka qatar islamarkaana waxay sheegeen inaanay cid aanan ogolaasho iyaga ka haysan aanay mari karin xuduudda somalilan ee badda cirka iyo dhulkaba waxaa sidoo kale ay tacsi u direen dadkii ku dhintay weerarkii dhowaan al-shabaab ku qaaday ciidamada puntland wariyaha v o eda ee magaalada hargeysa barkad maxamuud kaariya oo shirka jaraa'id ka qayb galay ayaa warbixintan hargeysa ka soo diray kadib kulan aan caadi ahayn oo wakhti dheer qaatay oo ay yeesheen golaha wasiirada somalilan ayaa waxaa warbaahinta la hadlay wasiirada arrimaha dibadda dhegta saacad cali shire warfaafinta cismaan cabdilaahi saxardiid cadaani iyo waxbarashada cabdilaahi ibraahim habane waxaanay sheegeen in kulankaasi lagaga hadlay halka ay somalilan ka taagan tahay xiisadda siyaasadeed ee dalalka khaliijka iyo carabta islamarkaana kadib markii sida ay sheegeen la eegay xidhiirka muddada dheer ee soo jiray waa sidii hadalka u yidhaahdeen ee u dhexeeya somalilan imaaraadka carabta iyo sacuudiga ay qaateen go'aanadan kow in jamhuuriyadda somalilan si buuxda u taageerayso mowqifka iyo aragtida ay ka qaateen dalalka sacuudiga iyo imaaraadku khilaafka siyaasigaa ee u dhexeeya iyaga iyo dalka qatar laba in laga bilaabo maanta cid aan ogolaansho ka haysan jamhuuriyadda somalilan aanay isticmaali karin marina karin hawada jamhuuriyadda somalilan saddex jamhuuriyadda somalilan waxay u madax bannaan tahay cirkeeda dhulkeeda iyo baddeeda soomaaliya kama taliso mana bixin karto ogolaansho cidii ku isticmaali karto dhulka iyo badda iyo cirka jamhuuriyadda somalilan mar la weydiiyey waxay somalilan dhaafsatay inay la safato dalalkan oo ay cadow siyaasadeed samaysato waxaa wasiirka arrimaha dibaddu dhegta sacad cali shire ku jawaabay innagu runtii uma aragno inaanu godab gallay waxaan baynu garno go-aankanu is leenahay wuu saxsan yahay waanu ka turjumayaa danaha somalilan go-aanadan ayaa lagu sheegay in hawada somalilan aan loo ogolaan doonin inay maraan cid aan ogolaansho ka haysan iyadoo intii xiisada siyaasadeed u dhexaysay dalalka khaliijka la sheegay inay diyaaradda qatar airways ay marin ahaan marto somalilan maadaama aan loo ogolayn inay dul marto hawada sacuudiga ee imaaraadka ayaa maraan wasiirada weydiiyey awoodda sharci ay u leeyihiin inay diyaaradaha qatar iyo kuwa lamidka ah ay ka joojiyaan hawada maadaama maamulka hawada somalilan ay gacanta ku hayso hay-adda ekawa waxaa wasiirka arrimaha dibadda ku jawaabay hortadeenaku markaan leeyahay cid aan aynan u ogolaanin ma mari karto innakaana dee ka talina hawada iyo dhulka iyo badda somalilan waxaa ka talisa somalilan cid kastoo maraysaana weyn runtii ay dee aynu ogolaasho inay naga hesho waa run imka gacanta waxaa ku hayaa kaw baa ku haysa hawadeenna iyo hawada soomaaliyaba iyo hawada soomaaliyaba lakiin ninku mowqifkeenaynu jeedinayna mowqifkeenu wuxuu yahay intaasi kadib ayaa wasiirka warfaafinta cismaan cabdilaahi saxardiid isla weydiintaasi waxau kaga jawaabay oo uu ku kaabay jawaabtii wasiirka hore cid walba inkasta ay kaawa gacanta ku hayso waxa weeye haddii imanka cidi wax ka soo gaadhaa jamhuuriyadda somalilan waxaanu hawadeeda oo aanay dad cidina ogolaasho aanan ka haysan waxaanu adduunweynaha u sheegaynaa inay iyagu ka mas-uul yihiin dowladda soomaaliyana aanay bixin karin siday ku andacoonayaan aanay cid rugsad ku siin karin inay hawada maxaan ku dhahdaayey jamhuuriyadda somalilan ay maraan ee ka taliyaan dhinaca soomaaliya oo qura geesta kale mar aan sidoo kale weydiiyey danta ugu jirta in khilaaf dalal shisheeyo u dhexeeyo loogu soo jiido somalilan iyadoo ay ku gadaaman yihiin xaalado amni oo u baahan in loo meeldayo oo ugu dambeysay weerarkii al-shabaab ay ku qaaday ciidamada maamul goboleedka puntland ayaa wasiirka arrimaha dibaddu waxa uu mar kale ku jawaabay arrinka maxaan dhahdaayeen daacish iyo al-shabaab iyo weerarkii maalintii dhaweyta ka dhacay deegaamo puntland inagu mar kastaba waynu ka soo horjeednaa waananu runtii aynu ka xunnahay in dad shiciba la laayo waana ka soo xorjeedna waana cambaareen xagjirnimada iyo maxaan idhahdaa iyo dilka loo geysto falalka dilka loo geysto dadka shicibkaa meelay doonaan ba ha joogaanba wey waana ka tacsiyadeynaa dadkii waxaa sidoo kale xusud mudan in shirkii golaha wasiirada somalilan ee kan ka horreeyey lagaga hadlay arrintan in badanna lagu falanqeeyey hase ahaatee aan wax natiijaha warbaahinta loo bandhigin hore ayay xukuumadda waddamada sacuudiga iyo xulufadii uu hogaaminayay ugula safartay dagaalka ay kula jirto xuutiyiinta ee ka dagaalama dalka yemen taas oo waxa ay ku bedelanayso somalilan ay hore uga soo noqdeen dareemo kala duwan barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa